wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluugga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed xasan aadan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland wafdiga wasiirka waxaa qayb ka ahaa wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga dowlad goboleedyada dalka iyo madax ka socotay maamulka gobolka banaadir garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland ugu horeyn wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedka jubbaland axmed xasan cumar ayaa soo dhoweynta kadib la hadlay warbaahinta waxaana uu wafdiga ku soo dhoweeyey garoonka isagoona ka warbixiyey wafdiga ulajeedada halkan ay usoo gaareen maanta oo ay tahay sagaal iyo tobanka bisha febraayo laba kun labaatan iyo afar waxaa sharaf noo ah inaan soo dhoweyno wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee dhaqaalaha buluuga ee dowladda federaalka soomaaliga saaxiibkaysa migay axmed xasan aadan wasiir soo dhowow magaaladaadii kismaayo kusoo dhowow waxaan u mahad celinaa saaxiibaday wasiirada heer dowlad goboleed ee jubbaland ila soo dhoweeyey martidan oo ka kooban wasiirada dowlad goboleedyada kalluumaysiga iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir waxaan u malaynayaa halkan maanta soomaaliya oo dhan waa ku dhan tahay sectorkii kalluumaysiga iyo hadday noqon lahayd arrimaha bulshadaba marka sharaf weynay noo tahay inaan wasiir kusoo dhoweyno waxaan filayaa saaxiibaday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha waxaan malaynayaa si culus in martidan loo soo dhoweeyey waxaan rajeynaya insha allahu hadafkii aan u nimid aada u timaadeen oo ahaa shirka horumarinta golaha horumarinta kalluumaysiga dalka oo beri inoo furmi doona inuu si guulah inoogu dhammaado insha allahu saaxiibada soo dhowaada mar kale dhanka kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluugga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed xasan aadan ayaa ka mahad celiyay soo dhoweynta loo sameeyey aada iyo aada ugu mahadsantihiin runtii maanta wakti dheer aadna sugayseen iyo sidaad noo soo dhaweysay intaba aada ugu mahadsantihiin run ahaanti waxaa ogsoon tihiin jubbaland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada xoogga leh ee la rabo dalka in wax ka bedelaan resourcegiisa hadday tahay kalluumaysiga beeraha xoolaha meelaha aan ku faanno ayay ka mid tahay dadkeeduna hadda waa ka muuqata dadaalka aan ka filayna inay dalka gaarsiiyaan gabi ahaan aada umahadsan tihiin soo dhoweyntiina insha allahu sida wasiirka uu sheegayna shaqadii aan u nimid meesha aan gudageli doonaa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo qaabilaadda fiican ee aniga iyo wafdiga guud wada soconno nala ku soo dhoweeyey aadaad umahadsantihiin